asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan dhegeystayaal halkana waa raadiya dalsane muqdisho kusoo dhowaada warka duhur qodobadaad maanta ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka saabka ka socda jubbada hoose iyo khasaaraha ka dhashay
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka doodaya hubka sida sharci darada ku soo galay dalka
madaxweynaha puntland oo ka hadlay dagaal beeleedyada ka socda gobollada dalka
howlgal ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ka bilowday galbeedka gobolka hiiraan
xal laga gaadhay dagaal beeleedyo ka jira deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
shirweynaha qurbajoogta soomaaliyeed oo ka furmay magaalada dooxa ee dalka qatar
wararka dibaddana waxaa ka mid ah dhegaystayaal
muxuu yahay xanuunka halista ah ee baydhen ku sababay in doorashada uu ka haro
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo isniina taariikhduna waxay ku aasaysan tahay labaylabaatanka bisha toddobaad sanada waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ka doodaya hubka sida sharci darada ah kusoo galay dalka kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ajandihiisu uu yahay kadoodista hubka sida sharci darada ah dalka kusoo galay xasaanada xildhibaanada iyo sidoo kale inay baarlamaanku arrimahaasi ay wax iska weydiiyaan ayaa khudbado kala duwan halkaasi laga jeediyey xildhibaanada halkaasi ka hadlay ayaa si adag kaga dooday arrimaha la xiriira hubka sharci darada kusoo galay dalka meeshaa markaa joogo xildhibaana ahay wax allaal wix barbalaadoo jiro inaad sheegaa laisoo doorto marka ajendaha ka baxda horta yaa laydhihi waa sii cudur daaraa xildhibaan umahadsan tahay ajendahan ha ka bixin daqiiqadan wax ku darsin inta kale waa u fasaxan tahay
xildhibaanow guddoonkooda ajendaa ma ilaaliya anin kelimaa lagu qasbaa waxaa rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta wallaahi baarlamaanku waa soo noolnoolaawaya anfaan siduu ra-iisul wasaaraha hadda ka hor sheegay ruuxdaas oo galayso waa fiican yihiin horta waxaan ka bilaabaa tii hubka oo guddigii la saaray horta guddiga qodobka ku qoran oo lixdan iyo koowaad oo dastuurka wuxuu sheegayaa dadka deegaan doorashadaas iskale horta dadka la diray oo hadda doodaayo deegaan doorashadaas ka mid maaha horta dadka la diraa waa inay gayyurub bis ahaadaan horta qodobka horta saasuu sheega horta taas dastuurka xeroosaadkaa la akriyo ta labaad hubkan wixii loo waday hadda horaa loo sheegay horta beesha meeshaas degan waa u mahad celiyeynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ay badbaadiyeen waxay sabab u noqdeen inaanan la dagaalamin hubkaas khawaarij gacanta u gelin haddana waxaan ayaga codsi u diraynaa horta hubkaas inuu gacantooda ku jiro ay sida ay u qabteen ay ilaahay ugu badbaadiyo ummadda soomaaliyeed haddana uu gacantooda ugu jiro oyse gacanta argagixisadana gelin gacanta dadkii sharoodayaasha ahaana aysan ku soo laabanin oo ka shaqaynaya inay dadka soomaaliyeed qabiil isugu diraan ee kuraas ku raadiyaan hub sharci daraa dadka ku handadaan ilaahaygii subxaana watacaala ee fashiliyey ee gacantooda ayaga ku sugay ha ku mahadyeeno sida ilaahay ugu badbaadiyana waxaan u sheegaynaa inay ugu badbaadiyaan nin loo diray iyo wasiir loo diray iyo oday loo diray waxaas inay ku kahdoomin hubkaas ayagoo gacantooda ku jiraa wixii maanta kadib lagu hadlayo ugaaska caabud waaq waxaan u sheegaynaa dembigaasaa iskala haddoo dhiibo hubkaas wixii lagu dilana asaa sabab u ah aakhirada dadka wax laga weydiiyaa ogalaan marka hubkaas gacantiisa inuu kasoo bixin oo dadkan soomaaliyeed ku kala badbaado horta intaasaa u sheeg faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa wararkii u dambeeyey ee dagaalka saaka jubbada hoose iyo khasaaraha ka dhashay sida uu ku faahfaahinayo wariyaha ayaga abuukar dayax
wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in xubno hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay aroortii hore ee saaka weerar ku qaadeen deegaanka harboole oo ay dhowaan kala wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland weerarka oo ahaa mid gaadma ahayay aroortii hore ee saaka al-shabaab la beegsadeen xarun ay ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ay ku lahaayeen halkaas waxaana halkaasi ka qarxay dagaal foolka foola kaas oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimashiya dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaa lagu sheegay in ciidamadu ay ka hortageen weerarka islamarkaana ay dib u celiyeen xubnihii al-shabaab ee weerarka soo qaaday geesiyaasha xoogga dalka soomaaliya waxa ay saaka fashiliyeen weerar ay soo qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab oo ay ku doonayeen inay ku qaadaan deegaanka harboole oo ka tirsan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay dowladda soomaaliya saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa ay sheegeen in khasaaro lixaad leh ay gaarsiiyeen xubnihii al-shabaab ee weerarka soo qaaday inkastoo aysan faahfaahin rasmiya ka bixin tirada khasaare iyo inta ay la eg tahay dhanka kale ma jirto wax hadala oo kasoo baxay dagaalamayaasha al-shabaab oo ku aadan dagaalka ka dhacay gobolka jubbada hoose ee aroortii hore ee saaka ay ku qaadeen deegaanka harboole harboole oo ah meesha uu ka dhacay weerarka waxa ay u dhexaysaa degmada afmadow iyo deegaanka janaayi cabdalle ee gobolka jubbada hoose waxaana sidoo kale marta waddo muhiima oo isku xirta gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe halkaas oo maalmo ka hor halkaas oo maalmo ka hor lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland waxa ay kordhiyeen howlgallada ka socda aagaas waxaana ay weerareen buulo xaaji iyo deegaano kale oo ay horey ugu sugnaa jireen al-shabaab jubbaland ayaa ah rugta ugu weyn ee dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey uu uga dhawaajiyey in la beegsan doono gobolka jubbada hoose iyo deegaanada kale ee ku dhow dhow marka laga golaha wakiilada ee somalilan ayaa la ysugu yeedhay fadhi aan caadi ahayn si ay go-aan uga gaadhaan marka la eego dacwadda lagu soo oogay xildhibaan maxamed abiib xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan ayaa sidaa qorshuhu yahay fadhi aan caadi ahayn waxaa arrinkiisu ka yeelan doono golaha wakiilada somalilan fariimo loo diray xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa u qornaa waxaan go-aansaday inaan isugu yeedho kala fadhi aan caadi ahayn maalinta khamiista oo ay bishu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatan saacadduna ay tahay sideedda barqanimo iyo qadar soddon daqiiqa subaxnimo ujeeddada kalfadhigan aan caadiga ahayn ayaa waxa uu quseeyaa islamarkaasina looga go-aan gaadhaya soo jeedinta xilaalinta guud ee maamuuska xayuubinta mudane maxamed abiib yuusuf jaamac oo markaasi golaha wakiilada ka tirsan haddaba waxaa mudanayaasha ku wargelinaynaa inay dhowraan waqtiga islamarkaasina ay kasoo qeybgalaan kalfadhigan aan caadiga ahayn ayaa lagu yidhi warqad uu ku sixinaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon
wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa ka hadlay hubka sida sharci darada kusoo galay dalka iyo dagaal beeleedyada kusoo noqnoqday gobolada sida warkan uu ku eegayo waryahayga cabdiwahaab cirguje
wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya oo maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay hub qulqul sharci darada soomaaliya usoo galay waxna uu sheegay in hubkaasi dowladdu beri ka tahay waxuuna carabka ku adkeeyay inay la xisaabtami doonto cid kasta oo isku dayda hubkaasi sidoo kale wasiirku waxa uu carabka ku dhuuftay dagaalada jubbada hoose ka soconaya ee al-shabaab lagaga sifeynaya dhulkaas islamarkaasna ay wadaan ciidanka xoogga soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha oo hortagay baarlamaanka ayaa jeediyey khudbaddan
waxaan rabaa mawduuca meeshaan ku qoran inaan dhowr kelmadood ka ilaahdo oo midna hubka yahay midna yahay dagaal beeleedyada anigu dagaal beeleedyo ma oran karee khilaafaad baan oran karaa marka waxaan ka hormarsanayaa aradiya muddo afartan sano ku dhowbayno dowladnimo tabaynay ama amudkeedna ku jirnay qof walbana ay ku ahayd boog ku taalla maanta oo aynu waxnu dowladnimaah innaguna a iskugu nimid hankeeda iyo hawadeeduna ayna ku jirno maslaxaddeennana ay tahay inaynu wax wax bi'inaya oo aada iyo aada uu runtii murugadeeda u leh in golihii shacabka aynu muxuu ahaa ee laga sameeyo wax ummadda soomaaliyeed hankeeda iyo hawadeeda iyo sharafteeda ah iyo maslaxaddeeda maah xildhibaanadu inay wax dhaliilaan oo muxuu ahaa wax toosiyaan oo wax soo bandhigaan waa shay muhiima weyn laakiin wax markaas aan ku jirin oo dhegaha ummadda soomaaliyeed u xun oo runtii aan xaqiiqda ku saalasalayn ma fiicna howlgalka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka bilowday galbeedka gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya sida uu ku waramayo cali aadan axmed
ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay ka sameeyeen galbeedka gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan kheyre oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo kala duwan oo looga soo marka oo looga hadlayo xaaladda amni ee hirshabelle socdaalka wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan kheyre ee beledweyne ayaa salka ku haya hogaaminta wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo ka bilaaban doona galbeedka gobolka hiiraan dhanka kale wasiir kheyre ayaa kulanka la qaadan doona saraakiisha amniga iyo madaxda maamulka gobolka hiiraan kan degmada beledweyne markaasi kor loogu qaado amniga beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan deegaanada iyo degmooyinka ku yaala galbeedka gobolka hiiraan ayaa weli waxaa ku sugan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo dhowr jeer la isku dayay in laga sameeyo howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab balse lagu guuldaraysay qorshe cusub ayaa u dejin doonaan wasiirka iyo saraakiisha amniga sidii looga saari lahaa galbeedka gobolka hiiraan dagaalamayaasha al-shabaab
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warkii duhur aad kala socoteen idaacadda dalsan warka waxaa si wada jira in kula socodsiinaya anigoo maryan ladan xuseen iyo sidoo kale cabdiqaadir cismaan indhoy intaa warkaa warkiisa ku kulmi doona waxaan inkaga tegaynaa sidaas iyo amaanaadla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel